waxaa loo dhiibay oo lagu soo dhaweeyey luul gaaluud
bismillaahi raxmaan raxiim caruurta markay banooniga cayaarto iga raalliaada horta hargabay hayeen caruurta markay banooniga soo cayaarto iyagoo dhutinaya waxay yidhahdaan alla hooyo kabalaa i galay hadda habrihii baa kabali galay kulli waa dhutinaya ee murweyil iyo mudanayaal waa idin salaamay daacatal wasiiradda waa salaamay waxaan leeyahay ku soo dhawow boston boston isteedyada kaleo america waa ka duwannahay waxaanu nahay taad wasiirka puntland kasoo doorateen waxaanu leenahay billad gooniya caasho marka soo dhawow annaga ninkii nagu jiraa nagala baxdeen laakiin waa ku faraxsannahay puntland inuu noo tago waan saa idiin sheega caawa hargaba ay haya waaba bartayba xoogaa niman iyo xoogaa naaga ah inaan wuxu sheego wallaahi waa bartay markaana laba ii ah asalaamu calaykum kulligiin sidee tihiin oo saaxiibiya ehelow kulligiin sidee tihiin suleeqa inageen lacaashoy sidee ahayd salaadiin iyo qurayshay sidee ahayd surbi gobeed iyo xariiray sidee ahayd salaan sadrigiiyo ka timid saafka iyo wadnaha oon ubax ku soo suubinaan caasha kuu sidnaa caadifadda iyo jacaylka puntland markuuna qaado haddaanu rabno inkastoo aan hargabsanaha caawo eedadeedkan roondoqon ma noqotoy dadnimo ku filan casho dabcigeeda dadkuwa u siman yihiin waxaad tahay dadaheyan bulshada dayicin ee anoonka dalaynin suuhugaanta dacalka dheer cawo ducadaada baarbaarke ku dadasha garasho dheer taasi waxayd hordhac jacaylka caasha ah garasho dheer iyo aqoon bay gardaadsan tahay oo garaadada sharafta rabbi baa u siiya gaar waa guntiga iyo baarka gabdhaheenna puntland ee cashogeliya ee ammaantaadu goobis ma leh ee gobolka massachusetts farxaddiisa naga guddoon soomaalidu waxay tidhaahdaa inaan rag wax ka sheegi miye naagaha gambadiyo garhaarkaa simay alle ahaado naagaha gambadiyo garhaarkaa simay xoogaana waa nala ku xadiyaa inaanaan nabadda wax ka qaban ee qaankayo guriga markaan tagno aan nidhaaha tolla-ay oo tolla-ay maanigaa reera hela maanigoo saan war hebeloo waxa dhacay ma og tahay taasna qaar baa sameeya qaarna nabadday ka taliyaanoo waxay yidhaahdaan allahayow adigu noo soo dir nabad degdega dhiigga daadanahaya iyo maydka dibadda yaal waa dadkeennii oo soomaaliya dan uma ahee allahayow adigu noo soo dir nabad degdega kuwa aan fahminna waxaan leenahay weli dad baan noo maqnaynaa kuwa aan weli fahminna waxaan leenahay war haddaanaan nabaddu waa doore darin u dhigin oo haddaanaan diidin in raggeenna qaar la dilo oo haddaanaan nolosha kula doodin kii dayacan waxaa ku duma aqal dugsoonan dib loo dhisayn waxaa ku duugooba curadkaad ku degi lahayd aabbahaa damalla culus baa dusha uga dhaca waxaad saygaaga uga duubataa darfacad adoo duluglaahaad ku imaanay dagal bannaan wardannadaha iyo ayda dawadoodu waa sidaa dugaagga iyo uubatadu waa ku dubanhayaan oo dulaalada guduhu dan kaley ka leeyihiin horeeto caashay annagu meeshatan aroosyaan ku dhigan jirnayoo waa layska daba jiibin jiray waxa hadda waxay rabaan kulli inay fiiriyaan oo aniga lee hadlo ma shaqaynaysa dumarku gambad iyo garhaarkay ka siman yihiin la ummadda ilaahay isku aragti maha sida farahaas weeye dumarku gambada iyo garaarkay ka siman yihiin garasho dheer iyo aqoon bay ku kala gudbaan gabay in lagu sheego geeraan in lagu akriyo garaadadeedaa ka weynoo gobbay ka timid waa gaaridii caasho ood kulligiinba garan kartaan ee allaha guuleeya meeshay gondaha dhigtaa caasho waxaan ilaahay ka baryeynaa adoo kale gabdhaha inaanu qaarkeen noqonno ama aan fadhiga ka kacno howlaha aad qabatay iyo waxa aad tahay waa kaa warhaynaa muuqaagaa naga maqnaa wax inta kale waanu kula soconnay hadda hawshaad haysana allah kula garab galo annagana kuwii dalkooda iyo dadkooda garta allah naga dhigo hadda habeen wanaagsan qoftii soo kacay soo yesho
mahadsantahay